anigoo dhalinyar ah oo waktigaas madaxa lasoo kacayo meelaha toddobiyo toban jira ayaa waxaan isbaranay wiil wiilkaa markaan isbaranay anigu markaa ardayad baan ahay oo wadankii waxaan dhigtaa eskool baan dhigtaa wiilkuna waa wiil aniga iga roon oo da ahaan iga weyn dhowr iyo labaatan jir aad sideed labaatan jir meelahaas ah wiilkaasi cabdiqaadir wuu shaqeeya maasha allah shaqo aad u fiican ayaabuu ka shaqeeyaa iskuulkayga cabdiqaadirow ilaa intaan heer jaamacadeed aan ka gaadhayey isagaiga bixinaya ilaa intaan heer jaamacadeed ka gaadhayey isagaiga bixinaya cabdiqaadirow maalintan sida jaamacaddiiaan u dhammaystay xaflad maasha allah ayabuu ii qabtay xafladdii markuu ii qabtay wuxuu igu dhahay walaale waxaan rabaa hadda jaamacaddii adigaa dhammaystay inaan ku soo doonto oon reerkiina kaa soo doono intaasoo dhan anigaa maxaa la idhahdee tacabkaygii ku soo geliyey waanaan ku jecelay intaa in ka badanna kuma sugi karo waxaa raba inaad sawjadeydii noqoto waxaan ku idhi ma raba baan ku idhi inaan hadda guursado waqti iyala sii hadda unbaan waxbarashadii dhammaystay aduu hadda haddaad doonto sideed bilood sannad aynu sii wada soconno hee ma ninkii lacagta kaa bixinaya ilaa ma qadaray oo maxaa lacagtiisa markaa ku cunaysa haddaad guurkiisa diyaar wayn ma jecli cabdiqaadiroo ma ma raba inaan mustaqbal ka dhigto inaan xidhiir un xidhiirkaasun aan wada wadnaan jecel ma raba inaan nin aan u noqdo oori guri u degan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim habluhu intay lacagtaada cunaan oo ka dhalgaan baadho ku leeyihin waddada ku qulqul ilaahay baan ku dhaariya lacagtaas maana xaaraan ahayn marka la leeyahay ragga soomaalidu way waa waa xayraamiin waadna kiciseen hablahana kiciye moogtiin deeta waxaa dhacday cabdiqaadirow wiilkii markaan saa ku udhi uu xanaaqay uu niyad jabay wuxuu idhi waxaad intaasoo dhan aad ila soo waday ma jacayl beenabu ahaa maxaad ii khiyaamisay deeta waxaan kulkuma khiyaamin anuu waa ku jecelahay waad ogtahay inaanan xaafadda dhan iyo meesha aan degan iyo meel kala midna aanan qof kala soconin io aamin laakiin wakti isiyo sideed bilood ama sannad aynu sii wada soconne niyadaada khayr u sheeg cabdiqaadirow wuu qaracmayo meel walba baloog buu iga saaray fariid fariid dhalayde fariid fariid dhalay gays salaantana kala qaadan ku soco balooguu meel walba iga saara waxaan ku idhi balooggii markuu isaaray ayaa cabdiqaadirow habeenku balooga isaaray jiif iyo hurda weeye iman weyda waxaan ninka aad jeclayd baaba baloogu saaray haddaad guurkiisa diido tidhi kuma maxaa hadda guur diyaar umeehi muxuu balooga kuu saaray cabdiqaadir waxaan soo raadiyey wiil ay isaga saaxiib yihiin maxaad u raadinaysaa markaa ma rabo inuu iga tago ninkan adduun aanay hooyada iyo aabbahay bay siinin baan ku qabaa qaybta imaan la-aanta acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ragga waad maqlaysaan sheebadaha xidha baananka hala xidho qab inankii baan tago waxaan ku wuhi anigu hebel waan jecelahay la-aantii ma noolaan karo khalad buu ii fahmay ila heshiisii datookay guri inankii waaya anayna kala soo hadlaya gurigii walaal iskaga laawo maya baan ku wuhi hadda kabahaad xidhan tahay adigoon bixinin baan doonaya inaad hebel i dulgeyso cabdiqaadir hebel bii dulgeeyo lugahaan qabsado waxaan ku wuhi anigu waan ku jecelahay waan jecelay inaan xaaskaaga noqdo inaan weliba awlaad mataana aan kuu dhalo laakiin wakti isii cabdiqaadir waan raaligeliya labada dhamman baan saa uga shu